haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee xawiiska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a markii la dooranayey waa waxa dhibcaha lagu qorayey hada saad u hadashay sidii aad u socotay dharkii aad gashnayd waxa talentkaaga wuxuu ahaa anigu talentkaygi waxaan waa gabar soomaaliyeed oo ku guulaysatay tartan loo qabtay quruxda haweenka muslimiinta maraykanka waxay inooga warrami doontaa tartankaasi iyo weliba guusha ay ka gaadhay waxaa kaloo aan idii hayaa haweenay da'deedu ay boqol sanno kor u dhaaftay oo si ay qoyskeeda u soo booqata diyaarad helikobtara u qaadatay islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo dooliyihii diyaaradda ayaa wada raacay saddexdooda ayaa sababta ay tallaabadaasi u samaysayna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa dhegaystayaal oo aad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo taraya soomaalida tartanada kala duwan dalka maraykanka kaga qayb galaya kuwaasoo qaarkood ay haatanba u loolamayaan jagooyin siyaasadeed geesta kalena dhowaan dalka maraykanka waxaa lagu qabtay tartan loo dhigay haweenka muslimiinta ah kaasoo ay dhanka quruxda ku tartamayeen islamarkaana ay ka qayb ahaayeen haween kala duwan oo ka kala socday qaar ka mida gobollada maraykanka iyadoo markii dambena ay tartankaasi kaalinta koowaada ka gashay sahre abuukar oo ah gabadh dhalinyaraha oo soomaaliyada waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa sahre oo caawa barnaamijka cawayska washington marti inoogu ah islamarkaana inooga warrami doonta sida uu tartankaasi u dhahay bal ugu horreynba sahre kusoo dhowow barnaamijka cawayska washington aad baan walaal u dhawaah mahadsaned marka haddaynu u galno tartanka tartanka bal ugu horreynba faahfaahin naga sii waa tartan nooceeye xilliga la qabtay iyo saa loo qabtay iyo magaciisa
tartankan gale walaal waxa magaciis waxa weeye mrs muslima u s a waa tartan u dhaca dumarka muslimka ee maraykan ku nool waa tartan qurux loo tartamo waxay bilaabeen labadii kun iyo toddobiyo tobankii waa sanadkii afraade la sameeyo muslin oo dhan muslinka maraykan jooga oo dhan dadkii muslimay qaar muslim ku dhashay carab leh jimaican leh russia leh ruush leh ayaa tartama dad muslim oo dhan baa u tartama dumarka maraykan jooga quruxdaa u tartama waa gartay marka adiga tartankan aad gashay dad intee leeg baa kaala qayb galay se gobolladii ka kala yimaadeen iyo baaxadooda intee leekayd
waxa waxay waxaanu iminka dee covidka daraadii ama dee koronada daraadeed dad badan may soo tartamayn shan iyo labaatan gobol oo maraykan ka mid a loo tartamayey saddex baan final kusoo gaadhnay saddexdii aan final kusoo gaadhay statedad waxay ka lahaayeen mainon magaaladii aan tartamayay ahayd california iyo michigan waan gartay marka gobolka markaad eegto mayn baad u tartamaysaad ka socotay marka gobolladu mayaga gudahooga marka hore tartan baa kasoo dhacayay waa lasoo kala reebayay dadka mise qofunbay soo xulayeen qof mise qofku isagoo madax bannaan buu sidiisa u tegayay qofku isagoo madax bannaan buu sidiisa applicationka u dhiganaysay dad gobol kastaba markaa dadkii ka tartamay iyagaa kala dooranaya application bad application bad diganaysay warqad baad qoranaysay so marka iyagaa ku dooranayay sawiraan u diraynay videoyo biogaagii o dhan baad diraysaa iyagaa dooranaya qofka gobolkaa ka dooranaya so xulku kamuu dhacayn gobolkii aan u tartamayay wuxuu ka dhacayay qoladan mrs muslima ayaa ayaa qofka dooranayay waa gartay marka magaaladee baa lagu qabtay oo lagu tartamay lasugu yimi michigan baa lagu qabtay michigan baa lasmiimi waagaan saara markaynu eegno dee tartankan walow dee cusub iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii la sameeyey saa tilmaantay haddana adiga goormay kugu dhalatay ama aad go-aan kan qaadatay inaad tartankaasi inaad ka qayb gasho
anigu wallahi aniga go-aan aniga ahaan go-aanka waqti badan bay ku qaatinay anigu maan rabin inaan tartamo badan anigu waxaan ahay qof behind the scenes waxaan jeclay inaan fashion show fashion showyo badan baan ka sameeyay magaaladan deganaa waxyaalo badan oo cultural baan sameeyey laakiin anigu de dad group dhaantan dad baan dhaanta bari jiray weligay maan anigu ahayn the front line ama the spotlight maan istaagi jirin laydhko xagga dambe baan ka shaqayn jiray marka dhalinyaraan saaxiibna baa yidhi maxaad maxaad u samayn weyda waad maaralinkii baad samaynaysaa baayagana baayagaagana u fiican yahay wixii aad communityga u qabatay laanna waxa la eegayay markaad applicationka buuxsatid sidaad isbedel ku samaysay
si wanaagsan markaasa laigu yidhi ha mise laigu maxaad u samayn weyday wallahi in badan bay igu qaadatay marka inaan dhacdo waan samaynaya lakin waxaan u sameeyey si aan u dhiirigeliyo dadkeeni dhalinyaradeenna soomaaliyeed inaan tuso aan ku idhaahdo dee meel bay ku gaadhaysaan laano waxaan malaynayaa inaynu kala dadkii baa kala lumaya dadkeenii waaweynaayo dadkeenii yaryaraa baa kala lumaya dadkii waaweynaana siba ku arkaan dadkii yaryaraa dee halka noloshan halkan ay arkaan dee way isku siba uma fakerayaan waagaag haddaan si kale ku weydiiyo de dabcan soomaalideena markaynu idhaahno quruxda sibaa loo yaqaanay waxaa la odhan jiray waxyaaba badan baa la sheegi jiray afku gabadha inuu dhuxul yahay ilkeedu cad yahay dheer tahay waxba qofba sibuu yaqaana dabcan adduunyadana way ka duwantao meelba sibaa looga yaqaanaa quruxda wax laysu waafaqsaya maaha haddaynu soo qaadano dadka maxaa lagu xulanayay wax gaara ma jiraan oo tilmaami karto lagu eegaya lagu xulayay dadka waxa lagu xulanayay saddex markii aanu so tartano badan baanu samaynay qof kastaaba jaaliyadii uu kasoo jeedayba wuxuu qabanayay ilaa bishii labaad ilaa bishii shanaad weliba siba de koronadiiba dhacday anigu anigu waxaan sameeyey community project baan sameeyaan dadka waaweyne seniorska iyo degan guryahan maaragtay dadka waayeelka independentka inaan inaan inaan maalin kastoo jimca aan ha inaan maalin kastoo jimca u adeego rabadaan bay ku beegnayd coronana way ku beegnayd waxa ahayd waqtiga ugu fiicnay dadkaagii litay wax loo qabto ama dadkaagii jilicsanaa ee dee xanuunka u nuglaa wax loo qabto markii la dooranayey waa waxa dhibcaha lagu qorayey hadda saad u hadashay sidii aad u socotay dharkii aad gashnayd waxa talentiga aad hibadaad leedahay ha hibadaad leedahay talentka anigu waxaan u sameeyey dhaanto dhaantaan ciyaara wagaag waa si wanaagsan haddaan dhinaca kale aynu u kacno saar dee sugaantoo kale aynu eegno soomaalidu wax badan bay quruxda ay ka heestay heese badan baa laga sameeyey quruxda dumarka iyo say dumarku qurux badan yihiin se heesahaasay sutiin
wallahi anigu heesaha heesaha waan jeclay heesaha waan dhegeystaa maxaa haddaynu tusaalahaan oo kale maanta lagu yidhaahdo dabcan gabadhii muslimiinta maraykanka quruxda tartankii loo qabtay qaaday baa tahay fursad laguu siiyo dhinaca heesaha oo lagu yidhahdo heesihii soomaalida intaad saa u dhex jibaxdo oo dhinacaana uga baxdo dhinacaana uga baxdo mid soo qabso maxaad soo qaban lahay haldaa baa la yidhaa hiddiya dhaqankii baan wataa hormood baan dhaqan u ahay weeyaan heesta ha hormood baan dhaqan u ahay
xabeenoy hebadka gelin hasha aan maqashay sacerin ha raatinin taanay dhalin markay higaan irgu jilaalkiibay hadha hambana waa lay isku nacay ingaadana igu afgaro gararbaninkan ka helo habeenkii kuma dhaxe hantidu way iidhan tahay hambana waa lay isku nacay ingaadana igu afgaro gararbaninka aan ka helo habeenkii kuma dhaxe hantidu way iidhan tahay cishod hodan baan ka ahay xayihii baan soo waday hablaha soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed ay baan soo huwaday hablaha soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed aslubtii hooyaday hormoodba aan dhaqaan u ahay haldhaabaa la yidhaa intihiba aan wali sista intihilay wada yaqin aslubtii hooyaday hormoodba aan dhaqaan u ahay inaan hirgashaan aan jecelahay wafiya been kumaalugo hirka qawaniida dhalay in lagu hobtaan ogahay habowday waxaan ku
sahra haddaynu heestaasaa dalbatay ee faaduma haldha haddaynu intaa kaga nimaadno dhammaystiri dhinacii dhaqanka iyo maxaan ku idhahdaa soomaalinimadii iyo quruxdii inaad kusii dheganaatay weeye go-aankaagu marba haddi aad quruxdiina ku guulaysatid lanna waxaan meesan waxaan mee martabad ku gaadhayba inaanan ka tegin wixii aan ahaa dhaqankii aan sitay diintii aan sitay akhlaaqdii tarbiyadii hooyaday inaanan ka tegin ban meel ku gaadhay maseejkayga ama risaaladan halkan ka gudbinaya ama aan rabay inaan sameeyana waxay ahayd inaanad adoon waxba dhaqankaagii hugaagii midna ka tegin inaad meel ku gaadhi kartid wag sahre hadda tartankii waad ku guulaysatay qofkii koowaad baad noqotay ee guushu ay raacday adigoo dhaqankaagii wata oo xijaaban oo labiskaagii wata aad ku guulaysatay hadda muxuu yahay mustaqbalkaagu maxaa ku qorshaysan intan kadib wallaahi waxa imka election imka waa codayntii baad dib nooga dhigtay laakiin waxaan tegayaa haddii la yidhaahdo malaysiaan u socdaa kadib dubai baan tegayaa seminaaraan rabaa inaan u qabto dumarka muslimka so maraykan keliya ma noqonaysa waxay wadanada kalena way noqonaysaa like misla asia oo kale ama africa oo kale marka waxay qorshaysan inaan siminaaro badan dumarka u qabto aan si markaad eegtid waxaan rabaa inaan wax ka yaro sheego quruxdii dadkii hore quruxdii dadkeenii hore siday u taqaanay iyo quruxda iminka sanadadan cusub hays ama dadkeena u yaqaanay iminka inantii waa garanaysaa dadkii dad badan baa dad badan oo aan soomaali keliya ahayn ayaa iscadeeya oo qofkii kalarkiisii kalarkiisii loo loo loo bahalagelinaya ama kalarkiisii lagu odhanaya dad in yar cadaan leed oo qurux badnaan leed dadkan dee aynu la joogno ama dee reer galbeedkana waad aragtaa siday cadceedda u fadhiistaanay dee isu madoobeynayaan intayna gabagabeyn hal su-aal haddaan ku raaciyo bulshaad ka soo jeedaa soomaaliyeed baa tahay taa marka laga yimaado haddana afrikaan baa tahay qaaradda afrikaad asal ahaan ka soo jeedaa haddana haddana muslim baa tahay gabadh muslimadaa tahay maxay noqotay falcelinta amaba jawaabta kaaga soo noqotay bulshooyinkaasi markii aad guushan soo hoysay ee tartankan aad ku guulaysatay
wallahi dadku dadku dadku way wanaag dadku way dadku mar kastaba aniga wax qof wax qof qof wax idhi qof qof wax un idhi waan waan arkayay laakiin majorityga dadka boqolkiiba sagaashan dadku waxay lahaayeen horow soco horow soco dadku way dhiirigelinayeen waxaan markaan anigu anigu laba title baan ku badiyey laba laba laba wax baan ku badiyey mrs popularity iyo mrs muslima u s a popularitygu waxay ahaayeen dad ii codeeyey dadka dadka muslimiinta ee maraykan jooga ee dee nooc kastaba leh laakiin badanaa codku wuxuu ka yimi badanaa codku wuxuu ka yimi soomaali iyo dadkii aniga yaqaanay ayuu codka yimi so dadku mar kastaba way way garab taagnaayeen waa dee waanan u mahad celinaya meeshaan gaadhay aada iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saare abuukar oo ah gabadha soomaaliyeed oo dhowaan ku guulaysatay tartana dhanka quruxda ah loo qabtay haweenka muslimiinta maraykanka halka weli aad nagala socotaanna waa barnaamijkii cawayska washington dhegaystayaal tan iyo dhammaadkii sanadkii hore oo ah markii xanuunka covid nneteen uu dunida ka bilaabmay ayay si tartiiba wax iskaga beddelayaan qaabnololeedka bulshada iyadoo lala qabsanayo waayaha cusub ee xanuunkan uu xambaarsan yahay waxaana taasi barbar socota dadka qaar oo ay si ay xanuunka uga taxadaraan la ibanaya tallaabooyin aada loola yaabo toddobaadkan ayaa haweenayda ah oo u dhalatay dalka denmark ay samaysay tallaabo warbaahinta dunida soo jiidatay kadib markii ay diyaarad gaara kiraysatay si ay qoyskeedoo meel ka durugsan ku nool soo booqato bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo isagu sheekadan isha soo mariyey isla markaana nuxurkeeda inoo haya cabdixakiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay horta guud ahaan cabdixakiin oo de waynu ka war haynaa dadku marka ay da-da noqdaan haddii dee ay siddeetan jir sagaashan jir ilaa boqol jir ay gaadhaan caadiyanba dee inay iska juucjuuc badan yihiin oo sariirta yaallaan oo dee xitaa inay guriga dhexdiisa ku socdaan ay ku adagto la gacan qabto oo haddii baydmaya dee qalab ay ku socdaan iyo qalab dee magaranaysaa ay cuskadaan ay isaga baahan yihiin sheekadani sheekadani waxay ku saabsan tahay haddaba islaan boqol iyo afar jir ah oo waxay ku nooshahay dalka denmark magaalada ay degan tahay cabdixakiino iyo magaalada reerkoodu ku nool yahay qaraabada guud ay ku nool yihiinna waxay u jirtaa boqol iyo afar iyo toddobaatan kilomitir oo u dhigantaa boqol iyo sideed mil marka mailka loo bedelo islaantaasi markaa waxay damacday in ay soo booqato qaraabadeedii iyo ehelkeedii dhowaa guryo ay dhisteen iyo xaafaday degan yihiin dee bal markaa iyada oo iminkana dee xaaladan lagu jiraba oo dariskii inay isbooqdaan ay adag tahay waaga waayo markaa waynu ognahay oo dee dabcan saa tilmaantay xaaladana lagu jira adag waa muddo dheer da-deedana waynu garanaynaa xaaladda koonfurka iyo waayaha taaganna waynu ognahay maxay samaysa kala ayaa ku caddaasay waa inay fakerto ayay noqotay reerkii iyo qaraabadii iyo ehelkiina in ay soo booqato ayay isku dayday kadibna ugu dambayntii cabdixakiino waxay go'aansatay iyada iyo wiil ay ayaye u tahay islaantan oo la yidhaahdo margaret henson oo dalka denmarkna u dhalatay in ay u raacaan diyaaradaha qumaatiga u kaca helicopterka oo magaaladii ay degenayd iyo ilaa iyo magaaladii boqol iyo afar iyo toddobaatanka kilomitir u jirtay inay helicopter ku tagto ay kusoo booqato oo weliba cabdixakiino isla maalintiina ay soo noqoto xaaladahan kala awgeed ayay go-aansatay helicopterta markaa ma helicopter caadiyo dadka qaado oo dee ciddii u baahan eryadaa geysto dee lawada adeegsadaa mise keligeed baa qaadatay oo go-aan kaa qaadatay maya helicopterka islaantan iyo inankeeda oo keliya oo dabcan uu ku weheliyo dooliyihii diyaaradda ayaa wada raacay saddexdooda ayaa baylotka iyo inankiyada iyo wiilka ayada u tahay ayay ka qaaday magaaladii ay degenayd oo ay geysay cabdixakiino magaaladii qoyskoodu deganaa waxa la weydiiyey oo kale cabdixakiinow ka warran baa layidhi islaantii markii dee helicopterkii ay raacday waxay sheegtay in ay sanqadhu ay badnayd oo haddii baydmayo ay de marba dhinac ay de u leexanaysay waad ka garanaysaa dee diyaaradahan helicopterkii markay hawada marayaan intaa marka laga reeba bay tiri mahana sida kale aad iyo aad ayaan u raaxaystay reerkii bay u tagtay waa soo booqatay waa soo marmartay isla maalintiibana cabdixakiinow helicopterkii ayay kusoo noqotay marka waxaba dee la odran karaaba waa qofkii ugu kubaysiha kanba oo dee xaaladahan jiraan ayaan cafiye saamaxaynba marka cabdixakiinow waxaa la odhan karaa waaba qofkii ugu da-da weynaa ayay noqon kartaa ee helicopter raaca weliba qaabkana u raaca xataa xataa qaababka loo raacayaa kala duwan oo dee waxaa laga yaabaa dad waayeel oo xanuunsanayo oo cusbitaal la geynayo in dee helicopterada lagu qaado oo mararka qaarkood cusbitaaladu waa isticmaalaan qofka dadka special dadka waaweyn haddii xitaa qofku meel baabuurta aanay tegi karin oo meel kayn ah ama ay ah ay dee uu shil ku galo waa laga yaabaa in helicopter loo diro laga qaado laakiin dee qof caadiya hore kaaba oo de weliba aan de qof maalqabaynna ahayn xitaa qofka hadduu maalqabayn yahay oo uu helicopterka ragga dadka qaar baa ku shaqa taga laakiin islaantan iyo da-deeda iyo qaabkay u baxday iyo waxa ku kalifay oo dhami waa wax cusub oo dabcanba soo jiitay indhaha iyo iyo warbaahinta caalamka waynu ogna cabdi xaafido waxa ay u jirtay boqol iyo afar iyo toddobaatan kilomitr helicopter bay u qaadatay saa tilmaanteen isla maalintiiba way soo noqotay muddo intee lag bay ku qaadatay inay helicopterta ku geyso kusoo celiso saacad keliya ayay helicopter ku qaadatay inay ku geyso magaaladii ay deganayd iyo magaaladii qaraabadaydu deganayd dee waanad garan kartaa waad qiyaasi kartaa inkasta oo ay yurub tahay inkastoo ay waddooyinku wanaagsan yihiin haddana gaari masaafada intaa leeg uu soconayo boqol iyo afar iyo toban afar iyo todobaatan kilomitr aad iyo aad ayay u badanaysaa cabdixakiinow weliba wax raaca in dhibaatada ugu weyn ee islaantan haysatay ay tahay in aanay wakti dheerba aanay dee gaariga fadhigi karin haddii markaa gaari lagu qaadi lahaana dee markuu gaarigu marku in yar socdoba waa in la joojiyay noqon lahayd haddana ay nasato haddana ay nasato intaa waxa usii dheeraan lahayd dee waa qof weyn oo boqol iyo afar jira xamaan bay u baahan lahayd musqusha inta la gelinayo laga soo celinayo haddana gaariga lagu celinayo marka in dee dho- dhowr iyo toban saacadoodba xitaa ay ku tagto ayaa dhici kari lahayd marka hadda qiyaastii een, qoyskeeda boqotay markaynu eegno iyaguna waa carruur waaweynba mar hadda iyaduna boqol iyo afar jirto wiilka kaxeeyey ee helikobterka ee cabdixakiinow la raacay waa labiyo sideetan jir isagaanba dab yar shidayba isaga laftiisa ayaaba dee la odhan karaa gaarigaa dhib ku ahaa oo ka faa'iidaystay helikobterka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay markana dhegaystayaal aynu wada dhegaysanay heesta marla arag iyo weliba codka fanaanka guuladsinba iyo weliba ereyada cawaala deeqsi
muuqa quruxdana mar waxaan idhi ma dhirto maya subax maydho ubax midabliya ma ka bixisaa muuqa quruxdana mar waxaan idhi ma dhirto maya subax maydho ubax midabliya ma ka bixisaa murtideedana mar waxaan idhi maabwan mudhayoo tiximariyo sheekh muftiyo hool ma jeertaa hool ma jeertaa murtideedana mar waxaan idhi maabwan mudhayoo tiximariyo sheekh muftiyo hool ma jeertaa hool ma jeertaa maanka deeqaye maalihiya leyliya aku miirsada yamalyuuriyo kunka mudaniyo imil xunkaa jira umar waa tahay miilga sharafliyo rabbi maamuu usumanaystay yaa mulax yahay meer kugu xidha imulax yahay meer kugu xidha maanka deeqaye maalihiya leyliya aku miirsada yamalyuuriyo kunka mudaniyo imil xunkaa jira mar waa tahay miilga sharafliyo rabbi maamuu usumanaystay yaa mulax yahay meer kugu xidha mulax yahay meer kugu xidha
heestaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tunu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
malaargyay mar waxaan idhi oo tufaaxiyo midhaacaanaba mise waa dahabulka midabka mar waxaan idhi wax lamuunadii ma jooge